wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa waxa ay qabatay kulan wadatashi ah waxaana kulankan kasoo qayb galay wasaaradaha kala duwan ee ka dhisan dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mid a xildhibaanada jubbaland ururada rayidka bulshada iyo guddiga golaha wakiilada jubbaland u qaabilsan xuquuqul insaanka ujeedka kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sida sharciga carruurta ee wadamada afrika loo meelmarin lahaa waxaana sharcigan la meelmariyey sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii waxaana isku waafaqay qaar ka mid ah wadamada afrika oo ay isku waafaqeen inay qaataan sharciga carruurta afrika waxaana jira qaar kale oo ka mid ah wadamada afrika oo aan isku raacsaneyn sharciga carruurta afrika xilliga lasoo saarayay balse haatan soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada waafaqsan sharcigan iyadoo ay taasi jirta ayaa hadda dadaalada ay wada wasaaradda haweenka dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa waxa ay qorsheynayaan sidii lagu horumarin lahaa sharciga carruurta afrika oo ay carruurta soomaaliyeed qayb ka yihiin iyo sida hanaanka gedisocodka carruurta soomaaliyeed dalka ku nool si ay u heli lahaayeen sharci dejisan oo ay qayb kaga noqdaan wadamada isku waafaqsan sharciga carruurta afrika agaasimaha waaxda carruurta iyo wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka jubbaland cabdiqaadir cabdi yare ayaa ka warbixiyey waxyaabaha sharcigan uu yahay kulan wadatashi oo ku aadan sharciga loo yaqaano african charter on the rights and welfare of the child afka qalaad lagu yidhaahdo ama axdiga africa ee xuquuqda iyo daryeelka ilmaha sharcigan wuxuu ka jiraa africa waa documenty regional territy la yidhaahdo ama geeska oo kale ama africa ayuu ka jiraa soomaaliya waxay qeyb ka tahay qawaaniin badan ama shuruucyo badan oo caalamka ka jira kii hadda gabadha ay ka hadlaysa oo child right conventionka uu ka mid yahay united nationka ay ku midaysan yihiin kanna wuxuu ka mid yahay sharci africa u gaar ah sahare maxamed bile oo ka socotay wasaaradda haweenka dowladda soomaaliya oo ay goobjoog ka ahayd kulankan ayaa waxa ay carabka ku dhufatay xaquuqda ay carruurta soomaaliyeed ka dhex leeyihiin bulshada iyo caalamka waxyaabihii ugu horeeyay ee la fiiriyey waxaa ka mid ahaa haweenka iyo carruurta maxaa loo samayn karaa canuga haddii xaqiisa aan la qorin oo uu meel ku qorneen waxba looma samayn karo waxaa la yidhi bal xaqii carruurta soomaaliyeed hala raadiyo united nationka annaga aan ka mid nahay xuquuqda carruurta waxaa lagu qoray kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii sideetan iyo sagaalkii ilaa ninety one-kii annaga dhibaa ka jira soomaaliya si buuxda waxaa ugu qayb galnay labada kun shan iyo tobankii aan ugu qayb galnay waxaa madaxweyne ahaa madaxweyne xasan sheekh waa la saxiixay weli waxaa lagu saxiixay soomaaliya muqdishoa lagu saxiixay ma la bixin united nationka looma tegin waddankeena ayaana lagu keenay taasna waxay caddeynaysaa doonad wanaagnimada waa laga tegay xilligii anaga wax naloo sheegi jiray aan meelaha aadi jirna hadda annaga ayaa naloo imaanaa taasna waa ilaahay mahadiisa iyo dadaal ay gaartay dowladda federaalka ay garbaha ka hayaan dowlad goboleedyada ay ugu horeysa jubbaland ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha wakiilada jubbaland u qaabilsan xaquuqul insaanka faadumo macalin cali ayaa dhankeeda ka hadashay meelmarinta sharciga carruurta soomaaliyeed waxaan u fadhinay waa consultation laga sameynayo sharciyad qaaradda afrika si guud mar hore looga ansixiyey annaga waxaan ka tirsannahay qaaradda africa ee dal ahaan soomaaliya waxaan ku jirnay saxiixayaashii sharcigan berisamaadkii waxaa naga dhinnay waxay ahayd ansixintii soomaaliya guud ahaan lagama ansixinin sharcigan weli consultationkaasuu ku jiraa guud ahaan gobolada dalkana sidaana looga consultation looga sameynaya wasaaraddeena haweenka iyo xuquuqda aadanaha uga mahad celinaynaa consultationkan ay soo qaadatay qaybteeda sharcigani waa in aan wax badan oo faker aan ku darnaa